bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii shan iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum islaamu xamza xamza ibn cabdilmualib oo kunyadiisuna ahayd abu camaara ahaana sayidu shuhadaa islaamidii uu soo islaamay ayay ku saabsan yahay darsigani khilaala hada aljawi xaaladan iyada ama jawigan isaga ah dhexdiisa jawigii almulabadi ee lagu ganfay ganfiga waxaa la yidhaahdaa cirka markay daruurtu qariso baa waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu soo ganfay cirkii daruur oo meel bannaan aysan jirin oo kulli cirka dhan ay daruurtu qariso marka tashbiih waaye waxaa lagu shabahayaa xaaladii maka ka jirtay iyo cadaadiskii cadaadiskii muslimiinta iyo nabiga lagu hayay sala allahu calayhi wasalama oo isa soo xidhay oo nimankii qoraysh ahaa iyo kufaaru maka intay waraabootiyeen yay haba yaraate ee caburintii ugu dambeysay ayay ku hayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa marka jawigaas aan meel laga neefsado lahayn ee meel kasta ay dulmi iyo gardarro tahay iyo waxaa lagu shabahayaa cir daruurtu ay isku soo gadaantay khilaala hada aljawi jawigan ama xaaladan dhexdeeda jawigii almulabadi ee lagu soo gadaamay bikuyuumi dulmi gardarrada daruuraheedii iyo walcudwaani iyo xadgudubka kaa dhexdiisa dahara waxaa soo ifbaxay oo soo muuqday barqun hilaac hilaacaasoo adaa-a dariiqa waddadii nuuriyey ama ifiyey ama iftiimiyey wa huwa hilaacaasi islaamu xamsata ibnu cabdilmualib xamsa ibnu cabdilmualib islaamkii uu soo islaamay weeye radia allahu tacaala canhu aslama wuu soo islaamay xamsa fii awaakhiri sanati saadisa sanadkii lixaad oo min anubuwati nabinimada laga soo bilaabo markii waxyigu uu kusoo degay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama isagoo jooga fii qaari xiraa iqra bismi rabbika lidii khalq ay kusoo degtay laga bilaabo haddii halkaa laga soo bilaabo sanadkii lixaad ayuu soo islaamay wal aqlabu siday u badan tahayna aada looma huba laakiin sida ay u dhowdahay ay u badan tahay annahu xamsa aslama wuxuu soo islaamay fii shahri dilxija bisha dilxijo la yidhaahdo ayuu soo islaamay bisha dilxijo la yidhaahdo wa sababu islaamihi sababta oo keentay islaamkiisa kutubaha ka sheekeeya taariikhda iskuma khilaafsana waa arrin la isku raacsan yahay halkaas sababun baa loo sheegaa sayidina cumar baa sababa sababo kala duwan loo sheegaa laakiin xamse waa halkaas sababun wa sababu islaamihi xamse islaamidii uu soo islaamay sababta keentay iyo waxyaabaha dhaliyey waxa weeye anna abaa jahlin ninka abaajahal la yidhaahdo waa camr ibnu hishaam eh marra wuxuu soo maray birasuulillaahi rasuulka ilaahay buu soo maray sala allahu calayhi wasalam yowman maalmaha ka mid a yowman maalin maalmaha ka mid a ayuu soo maray abujahl cinda safa rasuulka oo haarta safa la yidhaahdo jooga ayuu soo maray fa aadaahu wuu dhibay wuu caayay wa naala minhu cay oo lafagadh ah ayuu caayay cayada oo ta ugu dambaysaa naylka taasaa la yidhaah oo aada moodo mid ku dhaawacaysa wa naala minhu abu jahal yaa wuxuu ee cay lafagaadha u geystay minhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna saakitun iska aamunsan yahay oo laa yukallimhu uusan la hadlaynin intaa kuma gaabsanina uma markaa kadib darabahu u gacan qaaday waxbuu ku dhuftay dhagaxa buu ku dhuftay daraba wuxuu ku dhuftay hu rasuulka abujahlin abujahal bixajarin dhagax buu fii ra'sihi madaxa kaga dhuftay fashajahu markaasuu dakray xataa intii ayuu dakharku dakhar weyn ahaa nasafa minhu damu dhiiggii uu kasoo butaacay uma markaa kadib yuu insarafa iskaga tegay abujahal canhu rasuulku ka tegay ilaa naadi quraysh quraysh bandar ay fadhiday ama meel ay fadhiday ama jaljiiskeeda oo cinda alkacbati kacbada agteeda ayuu iska fadhiistay isagoo nabigii hadda soona caayay soona dakhray fa jalasa macahum wuu la fadhiistay fa jalasa abujahal baa macahum qurayshtii meesha fadhiday ayuu iskala fadhiistay wa kaanad waxay ahayd mowlaatun gabadh addoona oo licabdilaahi bni judcaana ninkii ragga ahaa ee gurigiisa uu ka dhacay xilfilfuduul xilfigii sharafta lahaa ama isbahaysigii sharafta lahaa ee ay ka qayb qaateen ee ilaa afar lafood oo qoraysha oo qoraysh ah nuxurkiisuna uu ahaa maka ruux lagu dulmiyo haddaan aragno aynu u helino ninkaas addoon uu lahaa ayaa waxay ahayd fii maskanin guri lahaa ay lahayd oo cala safa buurta safa ku yaalla ama haarta safa yay ku sugnayd taraa mid aragta ayay ahayd daalika arrintaas arrintii dhacday caydii uu nabiga caayay ninkii abujahal ahaa iyo markii dambe dakharkii u geystay intii oo dhan bay arkaysay gabadhaasi wa aqbala waxaa marka soo qaabilay oo soo baxay ileen nin waliba markii uu hawshiisa soo guto waxaa la ysugu iman jiray xaramkaa la ysugu wada iman jiray wa aqbala waxaa soo baxay xamsatu xamsa ayaa wuxuu ka yimid min alqanasi ugaadhasho uu ugaadhanayay mutawashixan qawsahu qaansadiisii isaga oo garwaaxsaday ayuu soo ayuu soo qaabilay oo wuxuu soo aaday xaggii masjidka fa akhbarat waxay u sheegtay hu xamsa almowlaatu gabadhii addoonta ahayd bimaa wixii ayay u sheegtay ra'at ay aragtay oo min abijahlin abijahl xaggiisa ka ahaaday abujahl wuxuu ku sameeyey nabiga ayay u sheegtay faqadiba wuu xanaaqay ama wuu cadhooday xamsa xamsa wuu xanaaqay wa kaana wuxuuna ahaa acaza fatan wiil dhallinyaraha oo kacay ka ugu cisiga iyo sharafta iyo awoodda badan buu ahaa fii qurayshin quraysh dhexdeeda wa ashaddahu ka ugu daran buu ahaa shakiimatan xagga mayalka nin mayal adag oo warkiisa iyo wuxuu damca aan lays hortaagin ayuu ahaa fa kharaja markii warkii ay u sheegtay fa kharaja wuu soo baxay yascaa isaga oo ordaya oo degdegaya lam yaqif liaxadin cidna isuma taagin waxaa dhaqan u haan jirtay qofku markuu meel ka yimaado kolbaa ruux yimaada ka hor yimaada ayuu salaami jiray markan ruuxna ma salaamin ruuxna saa uma eegin lam yaqif isuma taagin liaxadin cidna isuma taagin wuu orday marka fa kharaja yascaa muciddan isaga oo u goodinaya liabi jahlin abijahal isagoo ugu goodinaya idaa laqiyahu haddii uu la kulmo an yuuqica bihi inuu dhiba inuu inuu dhibaato u geysanayo oo uu maaragtay fara saarayo baa laga wadaa yuuqica ama dil ha gaadho ama dhaawac ha gaadho ama waxay rabtaba ahaatee an yuuqica bihi inuu fara saarayo falamaa markii dakhala almasjida masjidkii uu galay xamsa uu soo galay qaama wuxuu iskortaagay calaa ra'sihi abujahal oo fadhiya ayuu iskortaagay wa qaala wuxuu ku yidhi lahu isagii yaa musafira istahu ninkii dabadiisa maaragtay xamuuradaysanayayoo waa eray carabti isku caayi jirtay oo naag baa tahay naagaha ama dumarka yaawa isqurxiyaan markaasaa waxyaabo oo huruud iyo maxaanku idhaahdaa xamuurad waxa la yidhaahda ayay marsadaan wejiga iyo meel walba marka ninkii ay carabtu caayayso ama quraysh ay caayaysa waxay dhihi jireen dabada ayaad xamuuradaysataa oo waxaad marsataa waxyaabo guduudan naag baa tahay ama nin xun baa tahay yaa musafira ist waa cayla isku caaya tii ugu dambaysay wey yaa musafira istihi isagoo hadda odayaashii qurayshyadoo dhan la fadhiday ayuu saa ku yidhi kii dabadiisa xumradaysanayow innagu waxaan idhahnaa kaagan futada xun baynu nidhahnaa waa sidaasoo kale tashtuma ma waxaad caayaysaa ibna akhi walaalkay wiilkiisa mayaad caayaysaa wa ana anigoo calaa diinihi diintiisa ku sugan uma markaa kadib darabahu wuxuu la dhacay bilqawsi qaansadii u haystaybuu intuu iska soo bixiyey ayuu la dhacay fa shaja wuu dakhray xamza hu abujahal buu shajatan dakhrid ayuu dakhray munkaratan oo xun dakhar xun ayuu u geystay fa thaara waxaa qamaamay oo soo qamaamay oo soo kacay rijaalun rag oo min bani makhsuum reerka reer bani makhsuum oo uu ka dhashay abujahal rag ka mid ah ayaa soo qamaamay ileen odaygoodii ayaa hortooda laguna ihaanaystay laguna dakhray xayu abijahlin abijahal laftiisi wathaara iyana waxaa soo kacay meesha ilan waa la wada joogaya banuu haashim reer banu haashim oo xayi xamsa ah fa qaala abujahal wuxuu yidhi dacuu faraha ka qaada daaya ka taga iska daaya abaa camaara ninka abaa camaara laydhaa waa kunyadiisii fa innii anigu sababtu waan caayay ibna akhiihi walaalkii wiilkiisa ama wiilkuu adeerka u yahay waan caayay sabban cay qabiixan oo foolxun ayaan caayay oo anaa gar darane iska daaye wa kaana wuxuu ahaa islaamu xamsata xamse islaamkiisu wuxuu ahaa awal al amri markii hore bilowgii anafata rajulin nin xanaaq uu xanaaqay anafada weliba waxaa la yidhaahdaa xanaaq aada xanaaqday ood ka xanaaqday wax waxaadan istaahilin oo lagula soo maago waxaad ka sarrayso oo lagugu sameeyo marka anafata rajulin nin xanaaq uu xanaaqay ayuu ahaa ninkaasoo abaa diiday an yuhaana in la ihaanaysto oo la liido oo dhibaato loo geysto mowlaahu ruuxa isku jaal yihiin ruuxa isku jaal yihiin waa nabiga ayaa laga wada isku reer yihiin isku ehel yihiin laakiin uma markaa kadib sharaxa allaahu alla wuxuu u waasiciyey sadrahu xabadkiisa yuu islaamka u waasiciyey fastamsaka wuxuu ku kogay uu ku dhegay bilcurwati mareegtii alwuthqaa ee adkayd ee la adkeeyey ee aan go-aynin oo islaamka ah oo xadhiggii ilaahay ah ayuu qabsaday wactaza waxaa cizi iyo sharaf iyo awood ku yeeshay bihi isaga almuslimuuna muslimiintiibaa ayama ictisaazin cizi kii ugu weynaa ayay ku yeesheen marka nasrigaasaa ilaahay subxaana wa tacaala islaamka uu keenay mid kasii weyna waa kan islaamu cumar cumar islaamkiisa ibn alkhadaab wa khilaala hada aljawi isla uun jawigan dhexdiisa almulabadi ee lagu ganfay ama lagu gadaamay ganafkaana ka fiican gadaanku waxa weeyaan dhinacyada uun yaa looga soo hareereeyey laakiin ganafku waxa weeyaan meel bannaan ma leh wa khilaala hada aljawi jawigan iyo xaaladan tan ah almulabadi ee lagu ganfay lagu daboolay biquyuumi dulmi dulmiga iyo gardarada daruurahaadii iyo walcudwaani iyo xadgudubka yaa adaa-a haddana waxaa soo ifay barqun hilaaca aakhara oo kale kaas- kaasoo ashadda ka ka xoog badan bariiqan xagga iftiinka wa diyaa-an wa idaa'atan iyo iftiiminta iftiinka isaga uu bixinayo iyo iftiiminta uu wax ifti- iftiiminayo ay kasii xoog badan tahay kii hore kii hore min alawali kii hore alaa hooyay arrintaasina wa huwa islaamu cumar ibn alkhadaab cumar ibn alkhadaab islaamkii uu soo islaamay uu diinta islaamka soo galay wey aslama wuu soo islaamay cumar fii dilxija bisha dilxija la yidhaahdo sanata sittin min annubuwa sanadkii lixaad ee nabadnimada bacda halaathati ayaamin saddex maalmood uun kadib min islaami xamsata xamsa islaamidiisii saddex islaamood saddex maalmood kadib ayuu soo islaamay wa kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam qad dhab ahaantii daca allaaha kii alla baryay tacaalaa liislaamihi cumar inuu soo islaamo ayuu ilaahay baryey faqad akhraja wuxuu soo saaray adtirmidiyu imaam tirmidi can ibni cumara wuxuu ka soo saaray wa saxaxahu uu yidhina xadiidkaasi waa saxiix wa akhraja tabaraani imaamu tabaraanina uu soo saaray can ibni mascuudin iyo wa anas uu ka soo saaray tabaraani wuxuu ka wariyey xadiidkan uu ka soo saaray ibni mascuud iyo anas ibni maalik ka hore ee tirmidina cabdullaahi bni cumar intaasoo dhan maxay maxay wariyeen ana nabiya in nabigu qaala uu yidhi allaahumma allahayow acizi lislaama islaamka xooji oo cizi ku sii biaxadi raj- biaxadi rajulayni maya biaxabi rajulayni ilayk labada nin kii adigu aada jeceshahay kaad adigu jeceshahay oo labada nima waa kuwama bicumar ibni alkhadaab aw biabi jahli ibni hishaam labadaas fa kaana wuxuu ahaa axabuhumaa ilallaahi ka alla uu jecel yahay cumar ibni khadaab buu ahaa markaasuu soo islaamay wa bacda idaarati nadari fiirfiirinta iyo baadhbaadhidda iyo kabaaraandegidda markii la rogrogo marka nadarku waxa weeyaanuun waa arrin la baadho oo si cilmi ah loo baadho arrin la baadho ama la rogrogo waa iska midkii uun wa bacda idaarati nadari markii la rogrogo idaara waa rogrogiddii annadara kuurgalidda arrintan loo kuurgalayo ee la baadhayo ee xaqiiqadeeda la- la raadinayo markii arrintaa lasii rogrogo haddana fii jamiici riwaayaati wax alla wixii la sheegay ee lasoo wariyey wixii lasoo wariyey markii loo kuurgalo oo kuurgaliddaana lasii rogrogo allatii riwaayadahaas ama waxyaabaha la sheegay ruwiyad la wariyey fii islaamihi fii islaamihi cumar islaamidiisii yabdu waxaa muuqanaya anna maxaa jira riwaayado aada u kala duwan ayaa soo arooray marka haddii kulli intii inta la isku qabto loo kuur galo oo la rogrogo waxaa inoo soo baxaya yabdu waxaa inoo soo baxaya ana nusuula alislaami islaamka degitaankiisii uu ku degay fii qalbihi cumar qalbigiisa islaamka degitaankii uu ku degay kaana inuu ahaa tadriijiyan mid in yarin yar ugu soo degayay buu ahaa hal mar kuma soo boodin sida xamse xamse hal mar cadhadii unbaa ka keentay kadibna ilaahay baa subxaana wa tacaala u aqbalay laakiin cumar wuxuu ahaa tartiib tartiib ayuu islaamku qalbigiisa ugu soo duxayay walaakiin hase aatee qabla nasuuqa intaynaan keenin sawqa waxaa la yidhaha wax la kaxeeyo xoolaha marka la kaxaynayo xoolaha marka la kaxaynayo marka hadda xoolaha la kaxaynaya ma jira riwaayadihii baa la keenayaa meesha lasoo bandhigi walaakiin hasaatee qabla an nasuuqa intaynaan soo bandhigin khulaasataha riwaayadahaas iyo qisooyinkaas kala duwan iyo qaababka kala duwan ee looga sheekeeyey cumar islaamidiisii khulaasataha murtideeda intaynaan soo bandhigin nara waxaa nala quman an nushiira bal horta inaan farta ku fiiqno oon tilmaanno ilaa maa shay inaan wax ka tilmaanno oon farta kaga fiiqno shaygaasoo kaana uu ahaa cumar iyo tamatacu bihi kii alla ku manadaystay iyo tamatacu bihi wixii alla ku manadaystay uu ahaa oo ilaahay siiyey oo min alcawaatifi dareemo ah caadifad ah walmashaaciri iyo dareema waa isku mid labadaas cawaatif iyo mashaacir waa isku mid dareenka nin dareenkiisa uu xoog badan yahay buu ahaa cumar kaana wuxuu ahaa radia allaahu tacaala canhu allah ka raalli aadee wuxuu ahaa macruufan mid lagu yaqaano dadka dhan ay ku yaqaaniin bixiddati abci abci kulul nin kulul buu ahaa dadka dadna waa iska qabow yihiin nina nin kulul buu ahaa cumar saasaa lagu yaqiinay wa quwati shakiimati iyo mayal adayg ayaa lagu aqoon jiray oo maaragtay wuxuu ra-yiga uu qabo meel marinaya wa taalama wa taala in badan taala in badan maa aada iyo aada u badan ereyada noocaas oo kale amaadaba waa lita'kiid baa la yidhaah de waxay ay tahay bay akayay adkaynaysaa qalla maa haddii la yidhaha qalla wax yar maa aada u yar kathiiran maa wax aada u fara badan taala maa waa kan wax aada u dheer wa taala waxaa dheera waxaa dheer maa in badan oo aada u dheer baa laqiya almuslimuuna muslimiintu waxay kala kulmeen minhu cumar alwaanan noocyo kala duwan oo alwaan al adaadh dhib noocyihiisa kala duwan dadkii muslimiinta dhibi jiray ayuu ka mid ahaa wadaahiru sida muuqatana annahu shaniye kaanat waxaa ahayd tastaricu tii ku legdanta waa xoogag iska soo horjeeda oo midba midka kale uu rabo inuu ka adkaadaa legdan la yidhaah tastaricu waxaa ku legdami jiray ama ku hardami jiray fii nafsihi cumar naftiisa mashaaciru dareemo mutanaaqidatun oo iska hor imanaya oo maxay yihiin midi waxa weeye ixtiraamuhu xushmaynta uu xushmaynayo litaqaaliidi dhaqamadii allatii dhaqamadaasoo sannaha ay jideeyeen al aabbaa u aabbayaal iyo wal ajdaadu awowyo dhaqankii ay dadkaasi sameeyeen ay jideeyeen xushmaynta uu xushmaynayo iyo wa taxamusahu ficilada uu u ficiloonayo dhiidhiga uu u dhiidhinayo lahaa dhaqamadaas oo ciddii taabata intuu xanaaqo uu la dagaalamayo taasi waa mid waa hal dhinac dhinaca kalena waxa weeye uma haddana icjaabahu yaabka uu la yaaban yahay yaabista uu la yaaban yahay bisalaabati lmuslimiina muslimiinta birlabnimadooda waxaan laba loolin kalayn ruux la garaaci oo la dili oo wax walba lagu samaynayo oo lale oon haba yaraatay hal ruux oo ka laabtay islaamnimadii aan la haynin marka dad birlab ahoo ad adag oo ku dhegan waxooda taana wuu la yaaban yahay uma icjaabahu yaabka uu la yaaban yahay weliba icjaabka noocanihi waa u bogitaan yaab haddana uu u bogayo bisalaabati lmuslimiina muslimiinta birlabanimadkooda iyo wa biixtimaalihim uu adkaysigooda ay u adkaysanayaan albalaa'a dhibaatada ay u adkaysanayaan fii sabiili lcaqiidati caqiidadooda daraaddeed iyo waxa ay rumaysan yihiin oo diinta islaamka ah daraaddeed wax ay u adkaysanayaan iyadana wuu la yaaban yahay taas waa dhinac haddana arrin saddexaad baa kusoo biirtay uma haddana waxaa iyaduna loolanka meel ka soo gashay loolankii ka socday sayidina cumar qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo maankiisa ashukuuku shakiyo allatii shakiyadaasoo kaanad ahayd tusaawiruhu mid soo fananta tasawurka waxaa la yidhaha tasaawurka waxaa la yidhaha derbiga markaad soo fanato wixii soo fanta marka qalbigiisa waxaa soo fananaya marba oo soo dhexgelayay shaki ah war waxani armay qolyahan inaga diin fiican yihiinba waxay dadka ugu yeedhayaan armay waxaynaba ka fiican yihiin uma haddana ashukuuki shakiyaashii allatii shakiyaasoo kaanad ahayd tusaawiruhu mid soo fanata caqligiisa iyo maankiisa iyo caqligiisa ka ayi caaqilin sidii ruux caqliloo dhan oo ah fii anna maa yadcuu ilayhi fii anna maa shay shaygaasoo yadcuu uu yeedhayo ilayhi shaygaba al islaamu islaamku waxaan u yeedhayaay qad yakuunu inuu yahay ayaa dhici karta qaddu markay ficil mudaaric gasho waa sidaas waa wax dhici kara qad yakuunu inuu yahay ayaa dhici karta ajalla mid ka weynan badan xagga sharafta iyo qiimaha wa askaa ka daahirnimo iyo sharaf badan min gayrihi waxaan isaga ahayn walihaadaa sidaa daraaddeed maa an yahuuru hadduu kacaba maa in yahuuru mar allaala markuu kaco uu xanaaqaba xataa yakhuura ilaa haddana uu ka dakaamo wuu kici wuu dakaami wuu kici wuu dakaami maxaa jira waxaa isku haysta maankiisa iyo maskaxdiisa iyo qalbigiisa waxaa ku hardamaya ee dareemadaas kala duwan wa khulaasatu riwaayaati murtida iyo mulakhaska riwaayadaha kusoo ururay ku soo arooray islaamidda cumar maca aljamci beynaha haddii laysu wada geeyo oo fii islaamihii kusoo aroortay waxaa weeye annahu cumar waxay ku bilaabatay sidan annahu cumar iltaja'a iltaja'a waxay dani ku qasabtay leylatan habeen habeenada ka mid ah waa maqaadir ilaahay uun ilal mabiiti inuu baryo khaarija beytihi gurigiisa bannaankiisa inuu habeen baryo ayuunbay duruufi keentay waxay riwaayadan waxaa sheegtaa meelo kalaa tafsiiliso waxa weeye wuxuu damcay inuu habeenkaa khamro cabo khamradana keligaa lama cabo marka niman saaxiibadii ah meel ay ku wada cabi jireen halkaasuu tegay kuwii wuu soo waayey kuwo kaluu tegay wuu soo waayey meel kasta wuu soo waayey markaasuu yidhi kacbadu iska yimid sidaas weeye fa jaa-a wuxuu yimid ilaalxarami xaramkiibuu yimid markii uu waayey cid uu khamrada la cabo wa dakhala wuxuu iska galay fii sitri lkacbati kacbada maradeeda ayuu hoosta ka galay wanabiyu isagoo nabiguna sala allahu caleyhi wasalam qaa'imun uu taagan yahay yusallii tukanayo waqad istaftaxa isagoo bilaabay rasuulku suurat alxaaqa ayuu bilaabay cumarna haddee iyo quraysh qur-aanka hadday dhegaystaan cid ka fahmi ogmale maxaa jira waa waa arbaabu luqa dadkii luqada iska lahaa weeye fa jacala wuxuu bilaabay cumaru cumar yastamicu inuu dhegaysto ilal qur-aani qur-aanka inuu dhagaysto oo wayacjabu uu u bogo u bogo uu la yaabo min taaliifihi qur-aanku siduu u dhisan yahay dhismihiisa luqawiga qaala cumar wuxuu yidhi faqultu waxaan is idhi fii nafsii nafteeda waxaan ku idhi buu yidhi haadaa kan kada oo maxameda wallaahi baan ku dhaartay shaacirun waa nin oo gabayaa ah kamaa qaalat qurayshun quraysh siday lahayd yaa dhab ah qaala cumar wuxuu yidhi faqara wuxuu aqriyey innahu qur-aanku la qowlu rasuulin kariim rasuul sharaf badan qowlkiis weeye wamaa huwa muusan ahaa nin qur-aanku biqowli shaacirin mid gabayaa ah hadalkiisii qowlkiisii muusan ahaanin qaliilan maa tu'minuun waatan maadii qaliilan wax yar maa aada iyo aada u yar baa tu'minuuna rumaynaysaan haddaad tihiin nimankii nii quraysheed ima ama ree maka qaala cumar wuxuu ihi qultu waxaan idhi haddaba hadduusan shaacir ahayn kaahinun ol waa mid faaliyo oo kitaab gaablow ah markaasaa haddana wuxuu aqriyey walaa biqowli kaahinin qur-aanku mid kaahin ah oo kitaab gaablow ah hadalkiis ma aha qaliilan maa tadakaruuna wax yar oo aada iyo aada u yar ayaad waa- waana qaadanaysaan ee wuxuu yahay qur-aanku marka tanziilu min rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin mid xaggiisa laga soo dejiyey weeye ilaa aakhiri suura qaala cumar wuxuu yidhi fa waqaca alislaamu islaamkii ayaa wuxuu ku dhacay fii qalbii qalbigayga ayuu ku dhacay qisadaas waxaa sheegaya kutubo badan ayuu kusoo arooray taariikhu cumar ibn khataab libn ljawsi is- ibnu isxaaq waxay si- oo dhan bay wariyeen marka saasay ku bilaabatay insha allah dersigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam